halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan o aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha julayna waa saddex iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddana saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
hogaamiyaasha soomaalida kenya oo soomaalida waddankaasi ugu baaqay inay diidaan afti wax kabeddel lagu samaynayo dastuurka waddankaas taasoo la sheegay inay yaraynayso tirada xubnaha baarlamaanka ee waddankaas
iskuda duufada soomaali waxaa nahay soddon iyo laba xildhibaanaa nahay baarlamaanka kenya hadda waxaa rabaa in lagu soo celiyo afar ruux afar xildhibaan lagu soo celin rabaa marka waxaan waa qorshe la dejiye marka xoolodhaqatada iyo bulshada soomaalida waxaan dhihi lahaa aftigaas annaka waan ka hor imaanay
banaanbax loogu soo horjeedo xeerka ismaamulka gobollada ee golaha wakiilada somalilan ay meel mariyaan oo ka dhacay ceenabu ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale aan idin haynaa jabuuti oo lagu qabtay shir looga hadlayo deegaanka hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
istaraatiijiyadda maraykanka ee ku wajahan iiraan ayaa u muuqata mid jahwareersan iyadoo ay sidoo kale muuqato in washington ay kasii yaraanayso doorashooyinkeeda ku aadan inay ka fogaato isku dhacyo madaxweyne trump ayaa sheegay in labada doorasho ee kalaha dagaal ama wadahadal ay suuragal tahay in mid kasta ay dhici karto mar la weydiiyey isniintii meesha uu maraykanku u jihaysanayo wadahadal ama dagaal ayuu trump ku jawaabay inay caadi la tahay haddii mid ka mid ah ay dhacdo trump ayaa cunaqabateyn saaray dalka iiraan isagoo dhowr jeerana ugu baaqay inay miiska wadahadalka soo fariistaan hase yeeshee iiraan ayaa gaashaanka oo duruurtay arrintaasi
tobannaan kun oo qof ayaa shalaytu isugu soo baxay waddada ugu weyn ee borto rico iyagoo oo ku baaqayey inuu iscasilo barsaabka ricardo rosello qaabqaabyaasha ayaa filaya in ka badan hal milyan oo qof inay ka qayb galaan bannaanbaxa bannaanbaxa isniintii shalay ayaa waxa uu yimid kadib markii rosello uu ku dhawaaqay inuu iska casulayo hogaanka xisbigiisa oo aanu mar labaadna isu sharaxi doonin doorashada labada kun iyo labaatankaasi yeeshee aanu iscasilin rosello ayaa muuqaal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku yidhi qalad ayaan sameeyey raalligelin ayaana ka bixiyey
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a golaha wakiilada ee somalilan ayaa sabtidii toddobaadkan waxa ay meel mariyeen xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka kaasoo muddo laba sanaha golaha horyaalay ansixinta xeerkan ayaa sababay in dadweyne ku dhaqan degmada caynabo ay banaanbax cabasho ah ka dhigaan halkaasi kuwaas oo xeerkani ka cabanaya warbixin arrintaa ku saabsan hargeysa waxaa ka soo daray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle dadweynaha ku dhaqan degmada caynabo ee gobolka saraaraya bannaanbax ka muujiya ay kaga cabanayaan xeerka golaha wakiilada somalilan ay ansixiyeen ee ismaamulka gobolada iyo degmooyinka wararka v o ka helayso halkaasi ayaa tilmaamaya in dadweynuhu ay sameeyeen bannaanbax salmiya oo ay ku mareen waddada weyn ee magaalada caynabo dhex marta iyaga oo muujinaya dareenkooda la xidhiidha cabashada ay ka qabaan xeerka golaha wakiilada somalilan ay ansixiyeen haddaba v o ayaa la xidhiidhay mid ka mid a dadkii mudaharaadka sameeyey oo ku sugan magaalada caynaba waxaana lagu horreyn weydiiyey waxa laga cabanayo yaa ladhahaa walaalaa wuxuu gaaramaa oo ka dhiigashay in caynada golaha baarlamaanka somalilan ay darajada sii ku celiyeen isla markaana aanay wax kawarqaado samayn taasoo si toosa uga hor imanaysa ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan bulshada gobolka saraar meelkay joogaan arrinkaa way ka dhiigasheen waxay sameeyeen mudaharaad salmiga oo ay ku muujinayaan cabashadooda taasi sababtay in shanta xaafadood ee magaalada iyo koonayaashoo la isaga yimaado isla markaana bulshada ku baaqaysay inaan mudaharaadka la joojin doonin ilaa iyo inta madaxweynaha
dhinaca kale xildhibaan axmed ducaale bulaale oo ka mida golaha wakiilada somalilan kana soo jeeda deegaanka gobolka saraar ayaa u sheegay v o a in xildhibaan qaran uu yahay islamarkaana xaq u leeyahay inuu u doodo tabashooyinka ka jira deegaanada laga soo doortay marka hore xildhibaan qaran baa tahay oo min daraf ilaa daraf waa inaad ka fikirto xeerku inuu dhaqo meel gaara iyo meel gooniya ha u eegin markaad xildhibaan qaran waad jilasaa inaad xildhibaan qaran tahay mararka qaarkoodna de magaca ayaga wakiila leh hadduu degaamo iyo gobollaad wakiil ka tahay taasuna waxa weeyaan waa door labaad aad leedahay haddii aad saluugto sida guudna waad saluugi kartaa waad odhan kartaa war malaa sidaa u dhaqi maayo adigoo meel kasta ka fikiraya sida gaarkaana waad u dhaliili kartaa marmarka qaarkood waad odhan kartaa war degaamadii iyo eeriyooyinka dhulkaan ka soo jeeday malaa si fiican ugama muuqdaan oo dhiqi maayaan taana waxay la tahay xaq baanu leeyahay marka taana waan taabto haddaan u arko degaamada iyo meelahaan ka soo jeedo inaanu dhaqaynin ama aan dhaliil uga arko dee xaq baanu leeyahay xildhibaan baana laga soo doortay inaan soo jeedo sida guudna inaanu saxaa sax bay tahay maayir ku-xigeenka magaalada caynaba nuur iidle nuur madoobe ayaan weydiiyey in ay la qabaan degmada dadweynaheedu cabashada ay muujinayaan maamul ahaan iyo in kale oon la qabnaa dee dadku annagaa matela markaa baad waanu la qabnaa iyadoo aan dhib kale jirin madaxweyne anna waan ugu hambalyaynanaa oo dee wuu ku mahadsan yahay inuu yani degmada biyina ka dhigay warqadeediina soo gudbiyey dareenkaasi marka hore wuxuu turjumayaa dadku waxay ka hadlayeen dee dareenkooda iyo ayay ka hadlayeen waxaanay ka hadlayeen dhacdo ka dhacday golaha baarlamaanka shirgudoonka oo lagu ansixinayay xeerkiisa maamulka golihii degmooyinka darajooyinkii degmooyinka marka degmadan caynaba oo degmo ballaadhana oo sida aad dee khadar u garanayso degmo toddoba weeyaan degmo oo caasimadda ku jirto saddex iyo toddobaatan tuulana weeye dhistinkeeduna shan gobol bay la leedahay bay deris la tahay oo ay xad la leedahay waa saaxil sool waad garanaysaa buuhoodle togdheer iyo snaag degmada intaa la ega gobol ahaantana de gobolkana ah muddo badan ayay waxay ahayd derjadii mana ay lahayn oo dee uma ay uma ay qalmayn oo umay ahayn waxaanu rajaynaynay degmadu ay rajaynaysay ballantii madaxweynaha ku jirtay in ay bi u gudbi doonto derajada bi madaxweyne warqadii wuu soo faawargareeyey wuu soo gudbiyey way ka soo gudbi shirgudoonka golaha baarlamaanka ayaa sidaa dee adiguba warka ku hayso golaha wakiilada ayaa aan golihii horkeenin dareenkood ay dadku ka hadlayeen kaasuu ahaa dhibna ma ay geysanayn madaxweynahooda iyo dowladdoodana ma ay cambaarayn baahidooda ay ka turjumayeen khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
magaalada baydhabo waxaa muddooyinkan dambe ku soo badanayay qaranno u doodaya dadka eedaysanayaasha ah ee loo haysto dembiyada kala gedisan iyadoo hore ay u jirtay baahi loo qabo qaranno u dooda dadka eedaysan maadaama aysan isku dhigmin baaxadda dadka eedaysan iyo kuwa u doodaya si markaasi cadaalada ay u helaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh inta badan deegaanada koonfur galbeed waxaa aada u yar qofka eedaysanaha inuu qabsado abukaato u dooda laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey maxkamadaha iyo goobaha dacwooyinka lagu qaado waxaa lagu arkayaa qareenno u dooda eedeysanayaasha si qofka eedeysan uu cadaalad u helo abukaata isaaq cali nuur ayaa ii sheegay in xabsiyada iyo saldhigyada ay ku booqdaan eedeysanayaasha kadib markii ay waraysi la yeeshaanna ay bilaabaan inay u doodaan si cadaalad ay u helaan koonfur galbeed in cadaalada oo hufan silindeerila ay ka shaqeeyaan markii anakingaabena koonfur galbeed sida hadda walaalkay oo sheegay abukaata dacwadooyinkii oo iqaabley haatiya amase madani ley haatiya madanigia marka shalbahe family iyo shalbahayana iyo sheega aadi oo kuwa kale aadiya inshalbahayan marka saas dartiye maybaan shaqeeyana sidii oo xaaladaas intaallo oo dacwadana ay atay dacwadaas ho atay iqaab atay haddii oo tuugnimo atay haddii qof dili udil haddii kufsi ate iqaabada xaaladaas oo maxkamadii oo dacwadaas koyti ayaa maxkamada toosan u geysay gareenadii xafiis gareenadi warqadu mudeenga lisheene mudeentasa toos mayba la hariirasay insheega abukaatiyalkan koos toosa may ingalayan insheegada xabsigii inka boogodayan lanki xabsiga jir haddii iqaabat xigaabti waraysadaayan
dacwooyinka ugu badan ee maxkamadaha koonfur galbeed gaar ahaan kuwa magaalada baydhabo lagu arkayo waana mushkilada ugu badan ee soo noqonoqotay sida uu v o a u xaqiijiyey gudoomiyaha ururka qareenada koonfur galbeed abukaato cumar macalin cabdi dacwooyinka hadda sida ugu badan waa baydhabo haddaan ka hadalno waa arrimaha dhulka waay dhulka ayaa isqabqabsiga dhulka ayaa aada u badan dhul oo la bixinin iyo dhul waktigii hore maanaha dowladda maanaha la bixiyey way iskugu jiraan marka dacwooyinka ugu badan waa xagga dhulka waay inta kale laakiin arrimaha quuska waa la arkaa barnaamijyada kufsiga oo kale waa la arkaa laakiin waxa ugu badan oo hadda maanaha aan la darisnay waa dhulalka waay waa garta marka dacwooyinka dhulka siday u gashaan waxaa loo galaa hadba maanaha maxkamada derajadaas la maraya ayay ku xiran tahay maxkooyin maxkamadaha derajada koowaad iyo tan labaad qofka inuu qareen qabsadana maanaha waa munaasab haddii isaga aan u baahnayn wuu geli karaa laakiin maxkamadda sare haddii la joogo waa qasbiyaan waa qofka inuu qareen qabsado markii maxkamadda sare laqabaana la joogo qof kasta maanaha waa inuu qareen qabsado laakiin maxkamada hoose derajada koowaad iyo derajada labaad qofkii u baahdan waa lala tashi maanaha waa lala tashanaa haddii u baahan yahay xafiiska qareenada ayuu soo maraya kaalehan waa usoo sheega xafiiska maanaha qareenaha joogaan ayuu leeyahay marka barnaamijyada maxkamada dhulka dacwadaha saas u galnaa abukaato cumar wuxuu kaloo sheegay inuu aada u liito fahamka dadka ay ka qabaan abukaato ama qareen si xuquuqda qofka eedeysan uu ugu doodi karo caqabadaha waa qofka maanaha dadadka qaar oo aan aqoonin maanaha qareenka waxa uu yahay iyo in maanaha aan fahansanayn dadka maanaha tusaale qof hadda kahor aan oo lagu haystay maanaha oo eedeysanaha ayaan u tagnay oo kiis oo tuugnimaha lagu haystay markaan u tagnay isaga maanaha dacwad lagu xukumay maanaha ayaa raafaan inuu qaato ayaan u sheegnay wuxuu dhahay ninkaas oo kale maanaha ni ani qareenimo ma fahansanay idinka maanaha qabiilada yaa ka tiinon dhahay maanaha annaga qabiilada waa naqaana laakiin qareen qabiilka uu yahay maanaha noo sheeg caqabada ugu weyn waa fahansanaan darada oo dadka haysato waay si kastaba ha ahaatee qofka eedeysan ayaa mar walba wuxuu u baahan yahay in la difaaco eedda loo haysto mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wax wanaagsan dhegaystayaal madaxda xisbiyada dalka kenya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku kala aragti duwan wax kabedel lagu sameeyo dastuurka wadanka kenya haddii wax kabeddelkaasi lagu guulaysto waxaa yaraan doona sida la rumaysan yahay xubnaha baarlamaanka dalkaasi warbixin arrintaa ku saabsan waxaa gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire
xisbiga thirdway alliance ayaa soo diyaariyey hannaan cusub oo uu aaminsan yahay in wax looga bedelo dastuurka dalkani kenya aftina laga qaado shacabka ku dhaqan dalkani kenya wuxuuna xisbiga thirdway alliance aaminsan yahay in culeys fara badan uu ka jiro gudaha baarlamaanka dalkani kenya taasoo ay sheegeen boqolkiiba lixdan la dhimi doono mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkani kenya loo soo doortay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale ayaa aaminsan in loola jeedo aftidan qaran ee dalkani kenya laga qaadayo muslimiinta dalkani kenya ku nool iyo xoolo dhaqatada oo uu sheegay in wax badan haatan ay ku haystaan dastuurka lana doonaya in dib loogu celiyo mugdi uu sheegay in uu jiri jiray ka hore lixdamaadkii aftigan la qaadaya waxaan oga hor imaanaynaa awalan waxaa la rabaa kuraastaannada in la yareeyo kuraastaannada waxaan hadda ka ahayn magaalada gaarisa oo soomaali weyn ku diya iskugu imaatee kuraastaannada waxaa iskale qabiilaa ka soo galaan markaa hadda waxaa leeyahay waxaa kudi hala jibiyo ummadda kudi madaxa la isku geliyo ummadda ilaahay baa iga kala joogsatay xildhibaan intaa barteen codka annagaa xoog yeeshay marka hadda waxaa la rabaa nin baa rabaa inuu inuu nagu celiyo tii berigii waktigii mijisiga dhaanta uu soo xidhay rayla odinga ma ciyaarayno dhaanta uu soo xidhay william ruutona ma ciyaarayno dhaanta ay soomaali iskaleeda oo danteeda ku jirta ayaan annaga ciyaarayna mudane ducaalaha arrinkaasi naftida ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in boqolkiiba afartan iyo shan dhaqaalaha dowladda dhexe ay gacanta u gelin doonto dowlad goboleedyada sidoo kalena la hormarin doono waaxaha kala duwan ee deegaanada sidoo kalena hoos loo dhigi doono dhaqaalaha mudanayaasha baarlamaanka dalkani kenya haatan ay gacanta ku hayaan gacantana loo gelin doono dowlad goboleedyada waana inta badan cabsida faraha badan ee xildhibaanada baarlamaanka dalkani kenya ku jira ay cabsida ka qabaan bunguda misigooda dan ou ma jirto bulshada soomaalida iyo bulshada xoolodhaqatada waxaa la rabaa in la tiro taqriiban boqolkiiba lixdan kuraasta baarlamaaniga annaka awal waxaan ahaan jirnay koo iyo toban baarlamaani ilaahay baa mahadle labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaan helnay siddeed iyo toban baarlamaani iyo saddex gabdhood oo haweenka matalayaan iyo saddex senatayaal iyo saddex gabanayaal iyo kuwa ay xisbiga soo magacaabeen isku duub hadda soomaaliya waxaan nahay soddon iyo laba xildhibaanaan nahay baarlamaanka kenya hadda waxaa rabaa in lagu soo celiyo afar ruux afar xildhibaan lagu soo celin rabaa marka waxaan waa qorshe la dejiyey marka xoolodhaqatada iyo bulshada soomaalida waxaan dhihi lahaa aftigaas annaka waan ka hor imaanayn dubbada cali cami waa hogaamiyaha xoolodhaqatada guud ee dalkani kenya wuxuu aaminsan yahay in hoosu dhigga loga hoos loo dhigayo mudanayaasha baarlamaanka ee dalkani kenya ay tahay xal keliya xalka keliya ee soomaalida ku dhaqan dalkani kenya wax badan noloshooda ka bedeli karo dowlad goboleedyadana kor loogu soo qaadi karo annaga waxaan ogolnahay in mudanayaasha la yareeyo kawntiyahana sidooda loo daayo kawntiyahana lacagta loo kordhiyo masal hadda waxaan qabnaa lix m b midkiiba boqol milyan buu qaataa waa lix boqoloo milyan sanadii m b north eastern qabiil iyo qurun iyo dadka dhexdiisaos xumaan dhiga ma ogi muxuu kaloo hayaa waa in la yareeyo oo lagu soo celiyo boqol iyo toddobiyo toban m b kow iyo afartan senet boqol iyo konton iyo sideed mpiska oo markii kenya doolnimada qaadanaysay intii la baasmaareeye inaan ku noqonno sheekh dhuubow maxamed nuurow waxa uu ka mid yahay culimaadudiinka gobolkani sidoo kale waxa uu aaminsan yahay isbeddel lagu sameeya dastuurka dalkani kenya inuu dhaawici karo nolosha shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya aana gobolkana la barbar dhigi karin gobollada kale dalkani kenya oo uu sheegay inay ka horumarsan yihiin qaybo badan oo gobolkani ka mid ah waxaan raacsannahay annaka aan taageeraynaa hadalkii ka soo yeeray aadan barra ducaale muxushmiwa innaga wax dan oh noogu jiro male nood istan anagu waxaan ku hadlay afka nood istan sababta waxaa weeye meel kastaba waan is ogsoonnahay wajeer inta m b o haysato haddii shan kali af saddex kali laga soo reebo soo dhibaatadeeda malhin inta embigan wuxuu keenayay ama dadka masaakiinta uu ku tarahayay ama jidku dhisi lahaa ama wartuu qodi lahaa haddii m c a lagu soo reebo nin m c a oo magaalada kula joogo wax uu kuu keenahayo ama dhibkaada mdowladda kenya muxuu ka qaban karaa isku soo wadaalcoliyo dalkani kenya haatan waxaa siyaasadiisa ligligayo hanaanka loo qaadi doono aftidaas si qaran ayadoo aftidana la tuunsan yahay inay hoos ka soo riixayaan hogaamiyaha mucaaradka dalkani kenya mudana khayla omolo odinga iyo madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta oo gacansaar siyaasadeed wada leh halka madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruuto iyo mudane aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya ay aaminsan yihiin wax walboo dastuurkaasi lagu sameeyo in xoolodhaqatada dalkani kenya in saameyn dhanka nolosha ah ay ku yeelan doonto maxamed faarax shire v o a garisa
waxaa lagu qabtay magaalada jabuuti kulan looga hadlayay arrimaha daryeelka deegaanka iyo wacyigelinta dhibaatooyinka isbeddelka cimilada kulankaasi waxaa soo qabanqaabiyey golaha bulshada rayadka ah ee dalka jabuuti oo la kaashaday wasaaradda deegaanka ee jabuuti iyo hay-adaha caalamiga ee qaramada midoobay ee ka howlgala dalkaasi wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha golaha bulshada rayadka ee jabuuti ismaaciil saciid axmed
deegaanku waa noloshii o dhan waxaa gaar ahaan laga hadlayey isbeddelka cimilada marka waxaa lasugu yeedhay khubradii guddida cimilada ee jamhuuriyadda jabuuti iyo kuwa dibadda ka yimidaba waxaana la furgurayena waxyeeladaas cimilada isbeddelkuu keeno saad ogtaa cimilada isbeddelka waxaa ka iman kara abaaro waxaa ka iman kara daadad waxaa ka iman kara kuleel siyaada marka si arrimaha looga taxadir sameeyo iyo waxa keena iyo sidii mataqaanaa looga taxadir looga samayn lahaa ayaa lagu wala hadlayey waxaana halkaa mataqaanaa lagu ansixiyey ajundo habhawleedo heer caalami ah oo sanadla ah marka wasaaradda deegaankuna ay kala shaqayso dhigeega mataqaanaaye adduunyada iyaduna mas-uul ay ka tahay ay u qaabilsan tahay jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil kaalinta bulshada rayidku maxay tahay marka la leeyahay daryeelka deegaanka
bulshada rayidku waxay wacyigelinta ayay mataqaanaa aad disha iskaga dhigtaa amar kastaoo soo baxa iyo awaamir kastaoo ka timaada hadday tahay deegaan iyo hadday tahay horumar waara iyo cid wax kasta oo mataqaanaa la soo qaadaba bulshada rayidka iyadoo ah bahda horumarinta oo waajibna u leh inay mataqaanaa ka sheekayso waxaa mataqaanaa ay dareenka bulshada sare u qaado kaalinta kaga aadan waxaa weeye wacyigelinta si mataqaanaa arrimaha loo gaaro ujeedooyinka laga leeyahay shirka marka iminka lagu jiray waxaan maqlayay dhirbeerid baa laga hadlayay oo inta badan wax weyn ka tara arrimaha deegaanka bulshada rayidkaana inta badan iyada ku wanaagsan arrimaha misleedihiin marka ku dhaqaaqa howlaha dhirbeeridda dhirbeeriddu horta marka dhir la sheegaya waa geed geedkuna waa noloshii oo dhan mar waa hooy mar waa huwad mar mataqaanaa qudaarta laga gurtaayo waa quud marka saa daraaddeed geed marka laga fikiraya waxaa laga fikirayaa dhir marka dhirtuna de waxay ka timid daryeelka deegaanka waa waxyaalada ugu muhiimsan ee mataqaanaa cudud iyo mataqaanaa how iyo haybaan mataqaanaa dhinshadir laskaga dhigayo ee laga ay ka mid tahay waxyaalada ay mataqaanaa bulshadureedku ay ka shaqayso ee wacyilinta koowaad ay ka geysato si loo waxeeyo dhirbeerista hadday tahay magaalo iyo hadday mii tahayba waayo waxaa dhaa magaalada in aqal kaste haddii geed laga beero waxaa noqonaysaa midka qabowga cimiladii ayaa isbedelayso qabow baa imanaya qurux baa imanaysa dhib baa ku dogsanaya marka dhirta faa'iidadeedu aad iyo aad buu ballaaran tahay waxayna ka mid tahay awaamirta ay qabto bulshada yaradku ee ay ka shaqaynayso ay ka dhex ay samaynaysana bulshada yaradku ay ugu yeelayso wacyigelinta iyadoo muhiimadda gaarka saaraysa waxa ay faa'iidada leedahay bulshada dhirtu magaaladan jabuuti marka laga taga dhirbeeridda marka laga taga howlahaasoo dhan waxaa la arkaa meelo fara badan oo deegaankii iska dayacan yahay marka inagu ka bulshareyd ahaan seed u aragtaan arrimaha
waanu ka xunnahay in mataqaana arrintaasi la arko kullibase dee ilaahay awaamirta ilaahay ubaa dhan bilaadanka arrintiisu ma dhanno waxaa la dhahdaa way sagaalooda ma tobnowdo laakiinse waxaan yeelanaa dee oon dhisha dhirsaga dhiganaa habhawlado ku aadan arrintaa iyada ah oo wacyigelin ah ayaanu samaynaynaa annagoo ka bilaabayna aqalka kaarteyga tuulada gobolka iyo wadanka dhammaanba annakoo mataqaanaa isku dayayna faa'iidada ay leedahay mataqaanaa ka diin ahaan ka dhaqan ahaan iyo ka bulsho ahaanba waayo haddii mataqaanaa deegaanka la daryeeli waayo in horumar lama gaadhayo markaa saa daraaddeed waa arrin mataqaanaa in dhammaanba laga wada shaqey loo baahan yahay bulshada yaradkuna waxaa ka saaran mas-uuliyad gaar ah arrintaa iyada ah anigoo ka faa'idaysanaya arrintan iyadan ah waxaan mataqaanaa baaq u dirayaa bulshada yaradka dhammaanteed hadday tahay ta caasimadda ta tuulooyinka ta gobollada iyo ta adduunyadaba afrikadaba in aan deegaanka si daryeelkiisa aan si wada jira uga shaqayno si aan ugu noolaano nolol wacan oo wanaagsan
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha bulshada rayidka ah ee dalka jabuuti ismaaciil saciid axmed oo u warramayey weligeena ramadaan muuse haatanna jamaal axmed cusmaan oo ila daadihinayo idaacadda ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtiga noo saamaxo inuu dibnoo xusuusiyo qodobadii warka ugu darkaranaa aad baad mahadsantahay ibraahim xasan daandurey istaraatiijiyadda maraykanka ee ku wajahan iiraan ayaa u muuqata mid jahwareersan iyadoo ay u eeg tahay in washington ay kasii yaraanayso doorashooyinkooda ku aadan inay ka fogaato isku dhacyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in doorashadiisa ku wajahan diblomaasiyadda ama dagaal ay suuragal tahay in mid kasta ay dhici karayso uu doorto mar la weydiiyey isniintii meesha uu maraykanku u janjeersanayo wadahadal ama dagaal ayuu trump ku jawaabay inay caadi tahay haddii mid ka mid ay dhacdo trump ayaa cunaqabatayn saaray dalka iiraan isagoo dhowr jeer horena ugu baaqay inay miiska wadahadalka soo fadhiistaan iiraan hase yeeshee iiraan ka biyo diiday arrintaa iyada mahadsanid jamaal heestana maadnoo raacist waa tahay heesta anaa qaadanaya waa heesta halkudhigeedu yahay farxiya dayax dallan warsha ayaa ku luqaynay
jawi caashaqdoonay marnaba guji kaari maayo adoo jannay ahaaday haween ku aad joojin maayo adoo jawi caashaqdoonay marnaba guji kaari maayo jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farqiyoy artaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farqiyoy artaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney caadiila jiriin adduunka gacalooy jirada ka dawoobi maayo farxiyooy fartaa jalka quudan maayo qaayey jidiinkana raadsan maayo maqaney hadaadiila jiriin adduunka gacalooy jirada ka dawoobi maayo farxiyooy fartaa jalka quudan maayo qaaliyey jidiinkana raadsan maayo macaney dareenku jiliinka weyne qofaanabiyahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne qofaanabiyahayn farxiya bogayga u jeexi maayo maxaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jeexa wareeri maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujuubi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jeexa wareeri maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujuubi maayo hadaadadhiina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qaliluula hadaadadhiina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo macane hadaadadhiina ayga joogta gacalooy anigu kaajeesan maayo farxiyooy jabkana kugu daawan maayo qurux badan jacaylkana diidi maayo qaliilula hadaadadhiina ayga joogta gacalooy anigu kaajeesan maayo farxiyooy jabkana kugu daawan maayo qaliilula jacaylkana diidi maayo macane dareenku jiliinka weyne oofaanadiyahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne oofaanadiyahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi heestaasi farxiyo iyo fanaanka dayax dal nuursheeh waan filayaa in in badanoo idinka mid ah ay ka wad heleen waxaad ka dhegaysanayseen idaacadda v o e gaar ahaan barnaamijka saaka iyo subaxnimadan oo ay halkan si wada jira kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray idaacaddeenana heestaasaynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kowda iyo barka duhurnimo dhegaystiyaal dhammaanteen isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
dareenku jiliinka weyne oofaanadiyahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne oofaanadiyahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo hadaadadhiina ayga joogta gacalooy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qaliluula hadaadadhiina ayga joogta gacalooy